Sahra wax walbay xasuusataa. Maanta waa Jimce, aabe ayaa xanaalada ka soo doonaya Sahara. Sahara way fadhidaa oo aabay sugaysaa. Aabe isagoo dhaqsanaya ayuu ka soo galay albaabka oo telefoonkiisa eegaya. Aabe, haye, diyaar ma tahay? Aabe, alaabtaadii oo dhan ma sidataa? Xayawaanadaadii oo dhan? Haa, waan sitaa. Digaagadaydii iyo garigaygii iyo faraskaygii. Ma soo xasuusatay cuntadaadii? Haa, wax walba waa ii diyaar aabe. Iyagoo baaskiilka saaran oo guriga u sii socda ayay qaydisay Sahra oo tiri, Farahaan ka dhaxamoonayaa. Waan iska ogaa, wuu yiri aabe. Waxaad soo ilowday farahaagii. Mar kasta waxbaad soo ilowdaa. May u jawaabin Sahra. Waxay ka fakaraysay inuu saxsan inay sax tahay wuxuu aabe sheegayo iyo in kale. Laakiin aabe, bay tiri Sahra markay habeen noqotay oo ay sii seexanaysay. Maanta oo dhan baan ka fakarayay. Waan xasuus fiicanahay. Haye, maxaad xasuusataa? Waxaan xasuustaa dhalashadaydii markaan afar sano garayay. Waxaa lay sameeyay keeg afar shamac leh. Waxaana ii yimid Yusufiine iyo Leyla. Waanu ciyaaraynay weliba. Waxaan kaloo aan xasuustaa in lay siiyay baakad qalimo ah iyo boonbale timo dhaadheer. Adiguna waxaad xirnayd funaanad cagaar ah oo gacmo jeexan. Hooyana waxay ku tiri, iska tol. Haayaay, wax badan baad xasuusataa ileen, ayuu yiri aabe. Maalintaas si fiican baan u xasuustaa, waayo maalin fiican bay ahayd. Aabe, adigu dhalashadaadii sidee bay ahayd? Indhuhu isku xiray. Haddana wuu furaa. Markaas buu yiri, maba xasuustaba siday ahayd. Haye, laakiin isku day maalin fiican inaad xasuusato. Wuu qoslay aabe. Haddana hadda waad seexanaysaa Sahraay. Indhahay isku qabatay. Markaas bay gamacday. Habeenkii waxay ku riyootay digaagado iyo funaanad weyn oo cagaar ah iyo funaanadii oo la ciyaaraysa digaagadii ilaa intii laga badinayay oo ay digaagadii badinaysay. Subaxdii Sabtida ayay soo kicisay aabe Sahra intay hooyo jimicsiga sameynaysay. Markaasay weydiisay inuu xasuusto buuggiisii ugu horreeyay iyo kabihii uu ugu jeclaa iyo sawirkii ugu quruxda badnaa iyo inuu eey lahaa iyo inuu jeclaa kafeega markuu xanaanada dhiganayay. Intuu indhaha isku xiray haddana furay wuu yiri, waxba kama xasuusto. Laakiin maan lahayn eey iyo waxba toona. Haddana Isniin bay noqotay. Sahra waxay tagaysaa xanaanadii. Isniinta laakiin Sahra cidna ma kiciso. Way hurdo adag tahay. Mar kasta aabaheed ayaa kiciya. Sahra, Sahra, wax walba waan xasuustaa ee kac. Waxaan xasuusta oo dhan waa kuwan. Aabe, anigu waxaan oo dhan ma inaan xasuusto inaan xasuusan karo baad moodi. Adigu xasuuso. Anigu waxaaga oo dhan kuma xasuusan karo. Kuwaygii baan xasuusanayaa. Waxay isku raaceen inay xasuustaan waxay xasuusan karaan waxa kalena inay iska daayaan.